I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay tahay afariyo labaatanka bisha maarj sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada aragga naafada ka ah ee magaalada muqdisho oo helay tababar ku saabsanaa qaababka ugu habboon ee ay u wada shaqayn karaan dadka aragga naafada ka ah iyo bulshada ay la nool yihiin maalmood noo socda waxaan ku baranay waxyaabo kala duwan sida qofka araggala siduu u dhaqaaqi lahaa siduu u ogaan lahaa halka uu taagan yahay iyo siduu isu badbaadin lahaa kow laba waxaan ku baranay maado la dhaho i c t oo kombyuutarka ku saabsan saddex waxaan ku baranay sida indhaha cudurada ku dhaco waxa ay yihiin waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka furay xarun caafimaad oo bixisa adeeg lacag la'aana waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse aan ku horeyno warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay golaha senadka in ay deg deg u ansixiyaan sharciyada lagu xakamaynayo iibsashada hubka ee gudaha maraykanka arrintan ayaa daba socotaa kadib markii isniintii uu nin hubaysan toban qof ku dilay gobolka colorado iyada oo dhowr maalmood ka horna uu nin hubaysan sideed qof ku toogtay gobolka georgia madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay inaanu diyaar u ahayn in wakhti kale lagu lumiyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyinka habboon ee uu caqligu ina farayo si nolosha dadka loo badbaadiyo
mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa salaasadii xaqiijiyey in ra-iisul wasaare cimraan khan uu fariin dabacsan oo dhifya naadira ka helay dhigiisa dalka indiya narendra modi taasoo ah ficilkii u dambeeyey tallaabooyin muujinaya isuso dhowaanshiyo labadan dal ee haysta hubka nukliyeerka ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa ku garwaaqsaday soo jeedinta nabadda warqad uu diray ra-iisul wasaare khana taasoo uu salaan ugu gudbiyey xuska maalinta bakistan mas-uul ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha bakistan oo in la magacdhabay ka gaabsaday ayaa nuxurka warqadda u xaqiijiyey v o a maalinta bakistan ayaa ah maalin la xuso saddexiyo labaatankii maarch ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii oo ahayd markii hogaamiyaashii muslimiintii lagada tirada badnaa ay madax bannaanida ka dalbadeen indiya oo ingiriisku gumaysanayay
tobanaan arday ah oo ka mid ah kuwa aragga naafada ka ah ee wax ka barta iskuullada muqdisho ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsanaa qaabka ay ardada aragga ula macaamili karaan bulshada ay la nool yihiin warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle iskuulka annuur oo ah midka ugu weyne dadka aragga la ay wax ka bartaan ee ku yaala koonfurta ee bartamaha soomaaliya taageerana ka hela shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ayaa dhowaan tababar u qabta ardayda aragga la iskuulka wax ka barta tababarka waxaa bixinaya macalimiin laga keenay dalka dibadiisa gaar ahaana dalka uganda waxayna barayeen sidii ardayda aragga la wax ka barata ula macaamili lahaayeen bulshada ay la nool yihiin ee ku nool magaalada muqdisho mid kamida dadka tababarka ka faa'iidaystoo la hadla v o a-da ayaan marka hore weydiiyey bal waxuu ku barta tababarkan la xiriiray dadka aragga la sida ula macaamili lahaayeen bulshada aragga leh bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay v o a magacaygu waa maxamed axmed sheekh maxamuud tababarkan lixda maalmood noo socda waxaan ku baranay waxyaabo kala duwan sida qofka araggala siduu u dhaqaaqi lahaa siduu u ogaan lahaa halka uu taagan yahay iyo siduu isu badbaadin lahaa kow laba waxaan ku baranay maado la dhaho i c t oo kombyuutarka ku saabsan saddex waxaan ku baranay maado la dhaho sida indhaha cudurada ku dhaco waxa ay yihiin iyo dhibaatada ay u geystaan afar waxaan ku baranay maado la dhaho isha sida loo cabiro iyo araggeeda shan waxaan ku baranay wax loo yaqaano baraylka iyo taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa lix waxaan ku baranay wax loo yaqaano goolboolka ama kubadda ay dadka aragala cayaaraan ayaan ku baranay haddaba maxay si gaara kaga faa'iideen tababarka la xiriira la macaamilka bulshada ay la nool yihiin maadaama yihiin kuwa araggala
waxaan ka faa'iidnay kow in qofka araggala qaabka loola hadlo qaabka uu u dhaqaaqi lahaa sida loosida loogu tababaro kombyuutarka sida loo adeegsado oo codka jooska ama codka m v d-ga ama cod kasta oo ku jiro sida loo adeegsado ayaan ka baranay waxaa kaloon ka baranay qofka araggala arag la-aanta waxa u keeno iyo cuduradaas iyo sida looga daaweyn lahaa waa ka baranay aragyada sida loo cabiro iyo macnaha ardayga annagana loo keena waxaan ka faa'iidnay sidaan u ogaan lahayn araggiisu heerka uu joogo ayaan ka faa'iidnay waxaa kaloon ka faa'iidnay sidaan markii ay kubadda arag dadka araggala ee goolboolka ay cayaareen dadka araggala sidaan u garsoori lahayn iyo garoonka qaabkiisii iyo waxyaabo badanoo dalkan ka maqnaa yaa hadda nooga kordhay oo aan rabno haddii ilaah yidhaahdo inaan ku camal falno
dhalinyarada tababarka qaadata ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada v o a in baahi weyn loo qabo markay timaa tababarka ay heleen waxaana hoosta ka xariiqeen dhammaantood dadku inaysan ogeynba ahmiyadda ay leedahay la macaamilka dadka aragga la kuwa aragga la-an ee ka qarsooneed siday bulshada ula macaamili lahaayeen
baahi aada u ballaarana loo qabay maxaa dhacay dalka maba laga aqooninba aqoontaas oo special educationka gaar ahaan dadka araggala iyo siday wax loogu qaban lahaa aqoon badanba dalka looma hayninbo iskoolka ugu weynaa dalka yaalana hadda waa alnuur intaan aniga ogahay oo muddo lix iyo toban sanaa shaqaynaya isagiina waxa waaye halgan dheer kadib hadda ayay u suurowday inuu macalimiin dibadda ka keensado ay tababarkaasi u sameeyaan waxaana oga mahad celina anuu fursadda ka faa'iidaysanaya shirkadda hormuud oo sahlashay iyo maamulka dugsiga noolayaasha alnuur oo isku howlay inuu macalinkan dalka yimaado cabdifataax maxamed daahir maamulaha iskuulka alnuur ee dadka araggale wax ka bartaan ayay v o edu weydiisay ahmiyadda uu lahaa tababarkan ay soo qabanqaabiyeen iyo macalimiinta laga kale dalka dibadiisa ee tababarka bixinaysay
dhab ahaantii baahi aan la xadidi karin maxaa yeelay sidaan hore carabka ugu dhuftay waa tababarkii ugu horreeya noociisa ah waxaa wax lagaga bartay sida qofka araggala uu u socon karo isaga oo nabdoon oo la yidhaahdo orientation and mobility ama qofkan aragga qaba xitaa qofkan kale uu u saacidi lahaa waxaan baranay sidoo kaleo meeshan macalimiinta ku barteen computer skillska sida loogu akhriyo waxaa la yidhahdo softwareka screen readerka ah ee qofka araggala awoodda u siinayo inuu wax qoro waxna akhriyo waxaa kale oo maadooyinka lagu bartay ka mid ahaa problemska ama dhibaatooyinka ku dhaca gaar ahaan disiiska ku dhaca indhaha iyo sida screen loogu sameyn karo cabdifataax maxamed daahir ayaa hoosta ka xariiqay inay rajo way ka qabaan in wax badan ay ka bedesho baahidii markii hore la qabay maadaama tababarka ay qaateen macalimiinta ayna gaarsiin doonaan ardayda araggala ee wax la baro waxay ka bedeli kartaa macalinkii markii la tayeeyo macalinkii wuxuu u gudbinayaa aqoontiisii iyo khibraddiisii ardaygii ardaygii macalinkii wuxuu ugu gudbin karaa si fudud ayuu aqoontii ugu gudbin karaa ardaygii laftiisu markuu wixii barto oo qalabkii inuu isticmaali karo ay u fududaato barinta waxbarashadii si fudud ayay ugu gudbaysaa dadka kaleetona si wanaagsan ayuu wax ula wadaagi karaa dhibaatadihii ama caqabadihii jirina meeshay ka baxayaan markaas waxay noqon kartaa macalinkuna si fudud oo sahlan inuu ardaygii wuxuu u gudbiyo ardaygu si fudud maadaama uu xirfado kala duwan uu leeyahay inuu si fudud aqoontii ku qaato bulshadana sidaas uu waxtar ugu noqdo taas waxaa ka dhalanaysa in xitaa berrito hadduu shaqo helo kombyuutarkiisa intuu qaato uu shirkadaha iyo meelaha laga shaqaynayo uu uga shaqayn karo iyadoo jiraan daruufo badan oo ku geedaaman magaalada muqdisho ayay haddana dadka qaba baahiyaha gaarka gaar ahaana kuwa araggala ay tahay mid mushkiladahaasi ay la wadaagaan bulshada waxaana la kulmaan dhibaatooyinka caadiga ku dhaca bulshada inteeda kale cabdulqaadir okey barnaamijka dhaliilada v o a muqdisho haatana dhegeystayaal aynu ku dansanno codka fanaanka cabdilcasiis iskalaaji
darti lagu habayho lwadaagayo hoyga raaxada hanka kama tiro xisku kama haro yarti reer hoodan eenka yeedhi jiray una hurda kama lado yarti lagu habayho lwadaagayo hoyga raaxada hanka kama tiro xisku kama haro yarti reer hoodan eenka yeeli jiray una hurda kama lado nawacanti manka hanati een ku hiran jiray una wow hilibkoy habtay baydhaba jubban halaxsaday oo kaman helin nawacanti manka hanati een ku hiran jiray una wow hilibkoy habtay baydhaba jubban halaxsaday oo kaman helin iran goortaan kuungoobay hobyo iyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga hebtiqi adabtima bari wanka haybshee ma hargayse hela tumataa iran goortaan kuungoobay hobyo iyo mudug iga hiraysa yirta waa beri nugal hebtiqay adabtima bari wankaybshe ma hargayse hela tumataa hoyo ubaliyo ma midoylo aracraaxale midla hurdaa misaybashada way hadaaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa hoyo ubaliyo ma midoylo haracraaxale mid la hurdaa misaybashada way hadaaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa waxaa tufaan diray hambalyuu siday cid ma hoos marin mari hooyanine muuqal daalay iga quruxday haraddooliyo hodka nooga bay iga heestaa waxaa tufaan diray hambalyuu siday cid ma hoos marin mari hooyanine muuqal dhaalay iga quruxday haraddooliyo hodka nooga bay iga heestaa hadda himiladu himiladu hadda himiladu himiladu ihirgelisaa haddaan adimada hubka koraya oo nirdoogliyo hoysan tegaya hadda himiladu himiladu hadda himiladu himiladu ihirgelaysaa haddaan adimada hubka koraya oo nirdogliyo maysan dhagaya
doctor cabdiraxmaan cilmi cali waa wiil dhallinyaraha oo soo bartay caafimaadka oo dhowaana magaalada gaalkacyo ka hirgeliya xarun caafimaad oo maalmaha qaar dadka deegaanka siisa adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah howlaha ay qabtaan ayaana uga waramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq xarunta salaam clinic and diagnosis center waa xarun een, ku taala gaalkacyo een, lagu soo kordhiyey een, agabyada kala duwan ee baaritaanada een, qaybahooda kala duwan xarunta salaam een, waxa ay u diyaarsan tahay inay ka haqabtirto bulshada een, ku nool een, gaalkacyo iyo nawaaxigeeda iyo bulshada soomaaliyada oo dhan een, dhanka caafimaadka een, waxay kaga duwan tahay xarumaha kale ee ku yaala deegaanada puntland een, xaruntu waxay bixisaa adeeg lacag la-aan ah adeegyadaas oo markii xarumaha kale la tago dadka een, khidmad laga qaado ama si aan bilaashan lagu shaqeeyo Een, haddaan faahfaahin yarkaa siiyo xaruntu waxay bixisaa barnaamijyada ay kale yihiin blood groupinka barnaamijka loo yaqaano ama nooca qofka dhiiggiisa oo si bilaasha loogu ogaanayo lixda maalmood oo la shaqeeyo asbuucii qofku maalin walba uu yimaado loo ogaan karo ayadoo qofka markii laga reebayo xog rikoodh ah magaciisii da-diisa culayskiisa oo markaa la cabirayo iyo dhiiggiisa noociisa ayadoo markaasna la siinayo qofkii warqad jawaabta ay ugu qoran tahay kaydna la gelinayo barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay waxaa iska jira baahyo badan oo dhanka dhiigga ah maadaama deegaanada puntland ama gaalkacyo markii la yidhaahdo dhankeeda xarun rasmi ah oo u abaabulin aysan jirin dhanka dhiig shubidda ama balaad bankiga wax loo yaqaano marka barnaamijkaas saasaan ugu talagalnay barnaamijka labaad waxaa weeye in maalmaha qaarkood aan fasaxnay barnaamijka loo yaqaano ultrasoundka oo meelo kala duwan jirka laga saaro u badanna khaasatan dadka ay u yaqaanaan combyuterka annaga ugu talagalnay maadaama bulshadu ay aysan isku mid ahayn isku level ahayn heerarkooda uu kala duwan yahay in bulshadii wax lagu celiyo hooyooyinka ama walaalaheen qaaliga ah ee soomaaliyeed aan awoodi karin marmarka qaarkood inay xaaladooda caafimaad la socdaan in xarunta caafimaadka ay kusoo dhaweynayso in mar walba ay ogaadaan xaaladooda caafimaadka la socdaan hadday yihiin beerkooda keliyahooda dhammaan urku jirka oo dhan in laga saari karo hooyada uurkale sidoo kale la saari karo asbuuciina maalin baan u xadidnay oo aan qabanaa dadka oo aan barnaamijkan si lacag la-aan ugu fulinaa barnaamijka saddexaad oo aan qabanno waxaa weeye baaritaanka sonkorta maadaama heerka dadka diabetiga ama sonkorta qaba ay aada u badan tahay
doctore adooro mahadsan markaad samayseen barnaamijkan dadka si tabarucaada ama freega aada ugu shaqaynaysaan maxay faa-iide ah oo bulshadu ay ka aragtay xarunta
aada baa mahadsantahay cabdiwaaxidow bulshadu runtii falcelin kala duwan bay ka sameeyeen barnaamijkan maadaama dad badan oo xanuun la tiicayay xaaladooda xanuunna aysan garanayn ay markiiba wax layahay sida labada qof u dambeey hadda aan kuu sheegayay in badanna xanuun kusoo lalaabtay dawooyinka loo qoray ay markiiba ku qanceen wax la yidhaahdo waxtarkii loo sharaxay dawadan sidai wax u tarayso qaabkay u qaadanayaan loo sharaxay in badanna meelo kala duwan ay u mareen inay kaada mareenka iska daaweeyaan haddeertaana si sahlan ay deegaankooda ayagoo jooga heleen maalmo kooban markay ka maqnaa baaritaanku ay heleen dawadii saxda ahaa ee waxtarka samaynaysay ayna ogaadeen nooca rasmiga ah ama nooca ilmaaragtida ah ama bakteriyada ah ay ku sababaysay xanuunkeenaha ahaa caabuq infection ku sababaysay marka taas waxtar fiican bay u samaysay bulshadii runtiina dadka inta badan noo yimaada ee bulshada yimaada waa dadkan combyuterka u baahan ama waxa la yidhaha issaaraya ultrasoundka ha u badnaamadama hooyooyinka si lamida dadka noo yimaada dhallinyarada u badan oo ogaanaya nooca dhiiggiisa qofku ogaanaya ayagoo markaasna mahadcelin kugu samaynaya maadaama qofku marka hore usu dhiiggiisa laga yaaba in lacag uu ku ogaan lahaa markaana si bilaasha lagu samaynayo marka xarun dadku boqol kiiba boqol runtii mahadcelin bay noo samaynayeen maadaama barnaamijkan si tabarucaada aan ugu samaynayno awood dad kala duwanna aan ugu fiirinana adinka ka dhalinyaro ahaan xaruntan caafimaadkaaad ka shaqaysaan maxaad u doorateen inaad bulshada maalmo cayiman aad si bilaash ugu shaqaysaan
runtii wallaahi waxaan u dooranay cabdiwaaxid oo barnaamijkan markaan gelaynay ama barnaamijkan aan qorshihiisa qaadanaynay waxaan ku qaadanay waxa la yidhahda annagoo eegayna maadaama qofku markuu bulshadiisa rabo inuu wax kusoo siyaadiyo siyaabo kala duwan ugu siyaadin karo xaruntan waa xarun waxa la yidhahdo si brivata loo leeyahay waa xarun loogu talagala waxa la yidhahdo in mar walba bulshada lagu caawiyo waxtar lagu sameeyo marka qayb waxay ka ahayd barnaamijkan qorshihii noo deganaa inaan bulshadii ku caawino barnaamijkan aan hadda samaynayno si ay dadkii waxa la yidhaahdo xaruntii ay u hesho waxa la yidhaahdo meel ay dadkii wax ka heli karaan oo beri ka maalin hadday xisaabtan rasmiga u heli karaan waayo barnaamijkan maalmo ma soconayo bilo ma soconayo barnaamij intay xarunta furan tahay socon doono wey marka waxaan ugu talagalnay bulshadii inaan wax ku celinno dadkiina ay si bilaasha barnaamijkana waxooda ku ogaadaan caafimaadkooda ay ku ogaadaan xaaladooda ay kula socdaan waqtiyada dadku ay xaalad daruufaha kala duwan ku jiraan sida hadda xaaladda lagu jiro oo kaleeto waqti karays badan uu jiraa lagu jiraa wax la yidhaahdo oo shirin soomaaliga uu taagan yahay dadkii isku awoodaysan ahayn dadkii danyarta ahaa laga yaaba xoograratada ahaa ama lacagaha shirin soomaaliga ku noolaa aysan awood badan heli karin marka barnaamijkan waxtar buu u samaynaya xaqiiqatan annaguna waxaan ugu talagalnay bulshadiina wax ku celinno dadkiina aysan waxa la yidhaahdo aysan dareemin culays aysan meesha ku dareemin ay faa'iido ka helaan kaasina waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cilmi oo magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka ayaa caawa la cayaarayaa iyadoo kulamada caawa dhacaya ee xulalkana ay ka mid yihiin kan u dhexeeya xulalka bortuqal iyo zerbijaan serbiya iyo jamhuuriyadda irelan oo ku wada jira gruubka e finland waxa ay wajahaysaa xulka bosniya faransa iyo ukraine ayaa isku aadan oo iyagana ku wada jira gruubka d belgiumka iyo wales ayaa isku aadan iyo estoniya iyo jamhuuriyadda jek oo iyagana ku wada jira gruubka e gruubka ejna xulka turkiya ayaa wajahaya netherland gibraltar waxa ay ku aadan tahay norway halka latviya ay la ciyaari doonto montenegro gruubka ejna waxaa isku wajahaya xulka qobrus oo ku aadan slovakiya malta oo ku aadan rushiya iyo sloveniya oo la ciyaari doonta xulka kroweshiya qaaradda afrikana sidoo kale isreebreebka koobka adduunka ay wadamada ugu soo baxayaan sanadka ayaa caawa la cayaaraya xulka uganda ayaa wajahaya burkina faso geni iyo maali ayaa isku aadan south sudan waxa ay la ciyaari doontaa malawi ruwanda iyo mosambiq ayaa isku aadan etoobiyana waxa ay la ciyaari doontaa xulka yar ee madagaskar toddobaadkan ayaa laga nasanayaa dhammaan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub iyadoo ciyaartoydana ay u jihaysteen gudashada waajibaadka wadamadooda ee ku aadan sidii ay ugu soo bixi lahaayeen koobka adduunka ee sanadka lagu qabanayo dalka qatar dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa xoogeeda isugu geynaysa sidii ay u heli lahaayeen beddelka ciyaaryahan sergio aguero oo qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi u dhacayo marka la gaaro bisha juun ee sanadkan manchester city ayaa bartilmaameedka beddelka aguero ka dhigatay ciyaaryahan dani ingis oo u ciyaara kooxda southampton kaas oo sanadkan ku jira qaab ciyaareed cajiib ah isagoo dhaliyay labaiyolabaatan gool tartamada oo dhan waxaana uu ka mid yahay weeryahanada hadda ugu halista badan gudaha ingiriiska tababare bebe guardiola ayaana doonaya in sideedlabaatan sano jirkaasi uu ku buuxiyo booska sergio aguero oo haddaba u muuqda mid kasii huleelaya kooxdaasi manchester city ayaa sidoo kale doonaysay ciyaaryahan helan oo u safta kooxda brusia dortmond laakiin qiimaha sarreeya ee xidigaasi dartiis ayay ugu weecdeen inay helaan ciyaaryahan dani inges dhinaca kale ciyaaryahan garet bell ayaa sheegay inuu dib ugu laabanayo kooxdiisa real madrid isagoo hadda qaab amaaha kula jooga kooxda tottenham ee kubadda cagta bell oo tababar la qaadanayay xulkiisa ayaa sheegay in ujeedka uu u tegay kooxda tottenham ay tahay sidii uu u ciyaari lahaa kulamo badan laakiin hadda wixii ka dambeeya uu dib ugu laabanayo kooxdiisa real madrid xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya tababare zidan iyo kabtanka xulka wales ayaana keentay in xidiga qaab amaaha lagu siiyo kooxda tottenham iyagoo sidoo kalena ruqsad loo siiyey haddii ay doonayaan inay iibsan karaan laakiin beel ayaa sheegay in hadda qorshihiisa uu yahay sidii uu dib ugu laaban lahaa kooxdiisa real madrid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatan aynu jaleecno mar kale dhinacii kaalmaa heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno codka fanaanada kinjama
akaba laga badiye haddad bari hore ragaho runtii ha ahaado baalmarte waagii waa ka baryaho saakaba saakaba lagabadi lagabadiye
intaasna dhegeystayaal waxaanu ugu dilbaahintiin idaacadeed odinkeemanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a wadle sidaas iyo nabadgelyo
ilow boqolaal horaha laba hii sheegtayo intay isboqreen haddana kulumay bil iyo labo bil iyo labo kulumay bil iyo labo bil iyo labo